halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a fiimyada geeska afrika iyo barta internetka v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo labaatanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idiin hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee saamaynta barafka ee magaalooyinka xeebaha bari ee dalkan maraykanka waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan deeqdii ugu horraysay ee daawo ee la gaarsiiyey buulo burde oo al-shabaab ay goodoon ku haysay tan iyo bishii maarso sannadkii labada kun iyo afariyo tobanka waxaan leennahay maanta waa maalin weyn waa daawadii uga hor laheedee na soo gaartay ama ugu tiro badneed ilaa boqol iyo toddobaatan kartoon ee maanta na soo gaartay buulo burde wax badan ayaan dhib ku jirnay waxaan isleeyahay maanta dhibkii waad ka baxdeen ilaahay iidankii ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay laba jibbaaraan
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay wasiirka beeraha ee soomaaliya gobolladii wax soo saarka dadka ka shaqaynaya halkaan ay wada joogaan awalan waxay ka soo carareen nabadgelyo xumay ka soo carareen maantana markay sanooyin ay ku daaheen waxaaba adagba inay dib u noqdaan waa lasoo reer magaaloobay magaalada lagu soo batay hawshii dhibka badnayd oo gadaal jirtay waa laga yimid
warbixin aan ku falanqaynayno cunuqabatayntii laga qaaday iiraan iyo saamaynta ay gobolka ku yeelatay xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii waxbarashada ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
dowladda maraykanka ayaa sii xoojinaysa dadaalka lagu gacan qabanayo dalka laos oo ay soo waajaheen dhibaatooyin ay ka mid yihiin gaajo waxyaabaha qarxa oo ku jira waddankaasi iyo adeegyada teknolojiyadaee looga faa'iidaysan lahaa webiga mekong xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qorshahan shaaciyey kadib markii isniinta maanta ahayd uu booqasho ku tegey caasimadda waddankaasi ee vientian waxaa kaloo uu ka hadlay dhibaatooyinka kale ee ka taagan meelaha ka baxsan aasiya sida waddanka syriya oo wadahadalla ay qorshaysan yihiin in dhowaan laga yeesho john kerry waxa uu la hadlay wariyaasha kadib markii uu kulan la yeeshay saraakiisha waddankaasi oo ku jiro ra-iisul wasaare thong sing thamafong iyo wasiirka arrimaha dibadda thong lunsisolith wakaaladda wadahadallada ayaa seeska u dhigaya shirweyne bisha dambe ka dhici doona gobolka california oo ay yeelan doonaan wadamada kulaala badda basifica uuna guddoomin doono madaxweynaha maraykanka barack obama john kerry waxa uu sheegay in maraykanku ay bilaabayaan barnaamij ku kacaya ilaa lix milyan oo dollar oo cunto lagu siinayo caruurta iskuullada si loola dagaalamo gaajada oo dib u dhac ku ah koriinka caruurta waddankaasi kerry waxa uu ra-iisul wasaaraha waddankaasi uga mahad celiyey wax ka qabashada waxyaabahan qarxin ee ka haray dagaalkii vietnam ee diyaaradaha maraykanku ay ku daadiyeen waddankaasi qiyaastan boqolkiiba soddon madaafiicda la daadiyay ayaan qarxin waxayna taasi keentay inay dhintaan kumanaan qof sanad sanadihii ka dambeeyey john kerry waxa uu sheegay in maraykanku ay ka baaraan degayaan in la kordhiyo deeqda dhan sagaal iyo tobanka milyan iyo badhka dollar ee waddankaasi laga siiyo lagagana caawiyo miino saarista waxaa sidoo kale uu sheegay in maraykanku ay ka shaqaynayaan kalana shaqaynayaan laos teknolojiyo ka caawin karta wax soo saarka webiga mekong oo ka mid a webiyada ugu dhaadheer qaaradda aasiya islamarkaana mara shiinaha barma tailand cambodia vietnam iyo laos
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay isniintan in uu furitaanka wadahadallada nabadda ee muhiimka ee ku saabsan syriya uu ka filayo inay noqoto mid aad u qayaxan wadahadalladaas oo bilaabmi doona labada maalmood ee soo socda qaramada midoobey ayaa doonaysay inay dowladda syriya iyo xubnaha mucaaradka isugu keento magaalada jeneva si ay u yeeshaan wadahadallo bilaabanaya isniintan laakiin hanaanka ayaa waxaa dib u dhac ku keenay isfahamwaa la xiriira cidda lagu martiqaadayo kulankaasi ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee syriya stefan demisuri ayaa lagu wadaa in uu xogtiisa ku saabsan halka ay xaaladdu marayso uu bixiyo gelinka dambe ee isniintan isagoo hadlayey intii uu ku guda jiray booqashadiisa laos ayuu keeri sheegay inay habboon tahay in la sugo dhowr maalmood oo si qumanna loo nidaamiyo hanaanka halkii uu ka kala daadan lahaa maalinta ugu horeysaba
maalmo ayay qaadan doontaa ka hor inta aysan noloshu caadi ku soo laaban gobollada bariga dalkan maraykanka kadib markii baraf xoogle uu ku habsaday tobannaan milyan oo qof xafiisyada dowladda washington ayaa xidhan maanta waxaana shaqaynaya oo keliya shaqaalaha gurmadka deg deg ah iyadoo shaqaalaha magaaladuna ay doonayaan inay xaaqaan barafka wadooyinka iyo jidadka kale ee lagu lugeeyaba qariyey khadadka tareenada ayaa qayb ahaan shaqaynaya kadib markii ay xidhnaayeen labadii maalmood ee barafku uu da-ayay iskuullada caasimadda iyo gobollada ku xiran ayaa xidhan waxaana si gaabis adeegyada u bilaabaya duulimaadyada saddexda garoon ee ku dhow caasimadda aqalka koongareeska maraykanka ayaa sidoo kale dib u dhigay dhowr sharci oo cod loo qaadi lahaa maanta barafka ayaa fadhiya goobo badan oo ka mid a wadooyinka waxaana meelaha qaarkood ka dhashay daadad sida gobolka new jersey ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa la sheegayaa inay u dhinteen sababo la xiriira barafka oo ay ku jiraan dad uu wadnuhu istaagay iyagoo xaaqaya barafka
qabow aan horey loo arag ayaa tobaneeya dad ay ugu dhinteen dalka taiwan qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa waxay ku sugnaayeen caasimada dalkaasi iyo magaalooyinka ku xeeran mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qaar badan oo ka mid ah dadka dhintay ay ahaayeen dad waayeel ah oo goobihii ay deganaayeen cimilada ay hoos ugu dhacday afar digri oo heerka cabirka cimilada ee celsiuska la yidhaahdo maalintii axadda taas oo dadkii ku abuurtay wadna garaac daran oo uu qabowga sababay taas oo qaar badan oo ka mid ah dadka dhintayna ay eersadeen cimilada aadka u qabow ee aan horey loo arag ee argagaxa gelisay taiwan ayaa sidoo kale dhibaato ku abuurtay qaar badan oo ka mid ah degaanada iyaga ismaamula ee jasiiradaha asia iyo baasifiga kalkaas oo ay cimilada hoos ugu dhacday meel aad uga hooseysa inta taariikhda la ogyahay amaba lagu yaqaano dalkaasi
sidaad warkaba ku maqlayseen maalmo ayay qaanada saa inta ay noloshu si caadi ugu soo laabanayso magaalooyinka waaweyn ee ku yaalla xeebaha bari ee maraykanka kadib barafkii faraha badnaa ee ka da-ayey dabaysha iyo daadadkii weheliyey kuwa oo saameyn ku yeeshay malaayiin qof afar iyo labaatan qof ayaa u dhintay shila la xiriiray barafka iyo weliba cimilada qabow waryaheena xuseen barre aadan ayaa warbixinta ku eegaya wararkii ugu dambeeyey ee saameynta barafka maalmo badan ayay qaadan doontaa inta noloshu ay caadi ku soo noqonayso bariga dalkan maraykanka kadib markii duufaano baraf iyo dabaylo wata ay hadheeyeen kuwaasi oo saameeyey nolosha tobannaan milyan oo qof xafiisyada dowladda ee magaaladani washington ayaa xidhan maanta oo isniina marka laga reebo shaqaale yar oo howlaha deg dega ah qabanaya sidoo kale tareenada isku xidha magaaladan iyo degmooyinka ku xeeran ayaa qayb ahaan xidhnaanaya kuwaasi oo gebi ahaanba xidhnaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay dugsiyada waxbarashada ee caasimadda washington iyo hareeraheeda ayaa iyaguna xidhan garoommada diyaaradaha ayaa qayb ahaan shaqadoodii dib u bilaabay golaha koongareeska ee maraykanka oo xaruntiisu ay tahay magaaladani washington ayaa maanta dib u dhigay dhowr arrimood oo loo ballansanaa in laga codeeyo gobolka new jersey ee bariga maraykanka ayaa isaguna dhowr magaalo oo ku yaalla xeebaha gobolkaasi waxaa saameeyey fatahaad ka dhalatay dabaylaha dhinaca badda ka soo kacay ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa guud ahaan u geeriyootay sababo la xidhiidha duufaanadan barafka iyo dabaylaha watay ee saameeyey gobollada bariga maraykanka kuwaasi oo uu ka mid yahay oday waayeel ah oo wadnuhu istaagay isagoo axaddii shalay barafka ka guraya hareeraha baabuurkiisa oo uu barafku qariyey barafka ayaa qariyey baabuur badan waxaana uu meelaha qaar jooggiisu u gaadhay ilaa toddobaatan iyo lix sentimitir magaalooyinka uu sida weyn barafkan xaddaafkahay u saameeyey waxaa ka mid ah magaalada new york baltimore iyo weliba washington
waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga xuseen barre aadan oo warbixintaasi noogu eegayey saameynta barafkii faraha badnaa ee ka da-ay gobollada bariga ee dalkan maraykanka caashay bal adiga siduu ku saameeyey barafkaasi
haruunow sheeko way dhaaftay waxyaabaha markay sheeko soo dhaafaan la yaabkeeday leeyihiin barafkaasi maalintii jimcaha ayaad sidaad ogtahay buu nagu bilowday inkastoo shaqaalaha gurmadka deg dega aanu ku jirno sidaan aan maanta kusoo shaqo tagna hase aatee maalmihii lasoo dhaafay waa tii qudheen aan soo shaqo tagi weynay oo maantaan madaxa soo qaadnay marka saameynta barafkaasi uu yeeshay mid lasoo koobi kara maaha tusaale haddaan usoo qaato gawaaridii xaafadaha yiiloo dhan way wada aasmeen waxaan la kala garanayn gaarigaaga midku ahaa ma garan kartid waa inaad ku raadisaa rimuudkii mararka qaar dabkibaa dhacay oo kuuma qaylinayo dhibaato fara badan ayay lahayd runtii marka aan soo koobo waa runtaa weeyaan waxyaabaha aniga sida weyn iiga yaabiya waxaa ka mid ahaa buuro buuro ayaa la sameeyey dadkii markay xaqayeen barafka barafkii waa kordhay buuro ayaa samaysmay wadooyinka dhinacooda xaafadaha gudahooda haddii aan ka hadalno tusaale ahaan gobolkan maryland gobolka virginia oo kale barasaabka gobolkaas wuxuu sheegay in saacadiiba ay qaadan doonto laba milyan oo dollar ilaa saddex milyan oo dollar Ma in la nadiifiyo?
sidii loo nadiifin lahaa Wow.
keliya haddaan eegno washington oo kale waxay noqotay taariikhda markii ugu horreysay ilaa lix toddobaatan iyo lix sentimitir ayuu gaaray baa layidhi barafka new york oo kale wuxuu gaaray lixdan iyo sideed sentimitir waxay ahayd markii labaad ee baraf saa u weyn uu ka do markii markan ka horreysa waxay ahayd kun iyo sideed boqol lixdan iyo sagaalkii markaasoo boqol iyo hal sentimitir uu gaaray barafka magaalada baltimore oo kale sidoo kale af- toddobaatan iyo afar sentimitir ayuu gaaray haruunow sanadkan siduu u dhashay ilaa iyo dabyaaqadii sanadka hadda aanu soo dhaafnay labada kun shan iyo tobanka intaas barafku waa la hadalhayey ee saddexdan magaalo maryland virginia iyo iyo- iyo- iyo- iyo washington aad baa loo hadalhayay waxaa laa sanadkan barafkii xaguu galay malaha barafku uu soo aruursanaya isagoo jumlo ah ayaa hadda markan loo keenay waxaa stuudiana la fadhiya madax laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yibrahim cabdiraxmaan baraf badan waad usoo joogto inkastoo midkaas eh, kun sideed boqol aad usoo joogin laakiin kuwo lamid aad usoo joogto caruurtay kaaga dhexlumayaan bal midkana ka waran waa runtaa in caasha in waxyaabihii ugu yaabka badnaa buu ahaa oo maalmahana soo gaara sanadkan waxaad moodaa annagaaba marka hore iscoorinay caadiyan december bay barafka nagu soo dhici jiray laakiin markii december aan weynay oo aan isku bognay oon idhi alla ilaahe baraf male decembertii ugu horreysay oo baraf la-aan ay dhacday ayaa hal mar waxaad moodaa wuxuu noo keydinaya oo dhan uu nagu soo habsaday marka waxyaabaha cajiibka u ahayd waxay ahayd dhinac wuu ka fiicnaayo wuxuu kusoo beegmay sabti iyo axad oo aqalada la iska fadhiyey oo dhinacaasi waa ka wanaagsanaa saan anagu aad u sheegteen annagu anagii kasii tabaabushaysanoo jimcihii markaanu kala cararaynay saddex qof baan halkan aanu joojinay oo oo sii sexday hotel markan oo a- meel ku dhow ayn xafiiskeenna oo naga dabaalsiyey runtii aanagu mahad celinayna hawshay naga qabteen markaan soo dhaqaaqi weynay laakiin markaad dhinaca kale ka eegto ho- waxyaabaha yaabka ku dilay waxa weeyaan yani sida u soo da-ay oo dadka oo dhan wadnaha ay farta ugu hayeen oo laga wada cabsanayay oo eheladii iyo saaxiibadii meel walbay kaa soo wacayaan war manooshi war seetiin laakiin laakiin Cabsidu- laakiin laakiin cabdiraxmaan iga cabsidaas aad iima gelin malaha aqoon darrada iga haysataa laga yaabaa inay tahay haya wax Qofka markuu wax- da'ayo- wax- wax kale maaha markuu da-ayo dhib ma laha oo qabowgiisu ma badno aad buu u qurux badan yahay aad buu qurux badan yahay dhalinyarada iyo caruurtuna aad bay ugu raaxaystaan laakiin ta ugu weynee caasha dadku ay wadnaha farta uga hayeen waxay ahayd in uu korontadu ay kaa tagto matalan aqalada intooda badan in- wax wax lagu karinayo iyo laydhka iyo wax kasta waxay koronta ku socdaan aad iyo aad aqalada qaarkood baa waxay leeyihiin gaas oo haddii korontadu kaa tagta gaaskaasaad intaad aad- cala aqal aad wax ku karsato aad ka noolaanaysaa mogtahay marka waxa weeyaan wax qof ku khasaaro qofna waa ka faa'iida dad badan baa ka faa'iiday qaarna waa ku khasaareen oo waxaad arkaysaa matalan waxaa ka faa'iiday hoteeladii eh, waxaa ka faa- ma- maqaayadihii oo kale matalan way ku khasaareen oo cuntada loo tegi jiray sabtida axadda iyo jimcaha dadku waa markay banaanka baxaan ay kasoo cunteeyaan banaanka kuwaas maqaayadahaasi khasaaro weyn ayaa soo gaaray waxaa kaloo iyaguna laftooda markan ay- ay- khasaarahaas mid lamida aan aan aan u u soo gaaray dadkii iyaguna eh, filayay inay markan ay ka faa'iidaystaan oo banaanka ay joogaan ay banaanka u socdaan laakiin waxaa ka faa'iiday dukaamankii cuntada oo jimcihii la wada raray oo cuntadii laga wada dhamaystay anaaba taas een, haar, een, markhaati ka noqday oo marka halkan kasii baxaan waxaan isiri haddii korontadu tagto waxba lama karsan karo marka waa in la helaa cunno fudud oo lasii cuni karo markaasaa nooc ka mid a rootiga intaan soo qaadanaa waxaan idhi kan naga soo bedela maba yaalla maxaa la bedelaaba haruun een, qudhaada een, waad daraaf garaynaysay ma usoo joogtay gawaaridii iyo gaasteshinadii iyo goobihii lagu iibinayay badilada ee wax laysaga qaado aad iyo oon aad bay- midkoodna laba haynba aad iyo aad bay runtii xaaladdu u adag tahay tusaale ahaan waddada lagama leexan karo waddooyinkii afarta saddexdahaad ahaa halba isugu yimaadeen marka socodku waa gaabis baabuurtu waa gaabis midda kale si taxadar leh in dadku ay ku wadaan baabuurta ay xilligan oo kale u baahan yihiin aad weliba taxadar u yeesh- u ye- u yeeshaan dadka uu ka farxiyey haddaan u laabano barafka anu laba dhinacun baan ka eegay dadku barafkana ka farxiyey Ay.
caruurta caruurta aad bay u oo aad ugu jecel yihiin.
cayaaray aad iyo aad aad iyo aad oo ku galgashay iyo waxaan fiirsanayay cajalo laga soo duubay xar- een, meesha xayawaanka lagu hayo zuuga aad bay ugu galgalayaan xayawaankan la yidhaahdo baandaha ha banda oo dabaaldeg aan la yaab la sameeyey oo baraf ku galgalanayay murtax ahaa telefishinka ka daawanaya A- aad iyo aad laakiin marka- laakiin caruurtii baandaha maxay wadaagaan caruurta lagama fadhin karo waxay leeyihin waa inaan barafka dhex galnaa oon kusoo galgalanaa sida bacaadka markina laga celin jiray markaan yaryareen oo kale marka nooc ka mid a waxbay sheegayeen malaha dabaaldegun baa guud ahaan laiskugu geenaya laakiin waxaan doonayaa un inaan in aan carabka ku adkeeyo halista barafka iyo xagga taraafiga markay noqoto ma ahin markuu da-ayo waa markii sida imika wuu da-ay intuu da-o oo maalinay laba la joogo Oo u oo dhago.
uu dhalaalo oo dhalaalkaasi isagoo biyihii ay da-ayaan oo temberaturekana uu zero ka hoos maro oo markaas sibix sibix ay noqoto oo gaarida aad dhaqaajin kari weysaa weliba haddii baabuurkaaga aanu ahayn front wheel drive kuwan la dhaho amaba aanu shaagagiisu ahayn shaagag cusub oo adagoo dhulka qabanaya khatarteeda leedahay marka dadka guud ahaan waxaan uga tegaynaa oo aanu kuwana dhegaysanaya ee gaar ahaan kuwa agagaarkeena degan aanu kula dardaarmaynaa sida markan idaacadoo dhan laga sii laga baahinayo inay ka taxadaraan oo haddaanay dan weyn lahayn caqlada iska joogaan waa sida idaacaduhu ay ku talinayeen ka hadlo cimiladu ay lahaayeen haddii aanay ahayn inaad baxdo fadlan iska joog gurigaaga inta wadooyinka laga nadiifinayo
waa tahay aad baad umahadsantiin caashe iyo cabdiraxmaan yebiro labaduba waxaynu ka faaloonaynay barafkii xaaladuna waxaan rajaynaa maalmaha soo socda inay caadi kusoo laabato sidoo kale idaacadaha iga soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan falanqayn kale oo dheer oo ku saabsan saameynta iyo weliba baaxadda barafkii ka da-ay gobolada bari ee dalkan maraykanka hadka halkaad kala socoteenna waa voice of america
markale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan qaramada midoobey ayaa dhowaan sheegtay in lacag gaaraysa sideed boqol shan iyo sideetan milyuun oo dollar ay u baahan tahay si gargaar loola gaaro soomaali gaaraysa saddex milyuun iyo bar gargaar u baahan sanadka laba kun lix iyo tobanka soomaaliya oo leh dhulbeereed iyo webiyo wax soo saar badan beri ayaa sanadihii u dambeeyey waxaa hoos u sii dhacayey wax soo saarka beeraha haddaba caqabadaha beeraha haysta ayaa waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka waraystay axmed cabdi baafo wasiirkii hore ee beeraha ee dowladda soomaaliya wadankana wuxuu uu leeyahay gobollo caan ku ah xagga wax soo saarka beeraha oo ay ugu horeeyaan shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe jubbooyinka bay bakool hiiraan aad wax looga soo saaro dhammaantood dhibka ugu weyn hadeertaan haystaa waxaa weeye inay kala xirxiran yihiin oo ayan ay isu gudbi karin oo socodka uusan ahayn socod furan oo gaadiidkan socdaa marka uu xanimo micnaheeda waxay tahay suuqyadii soo yaraada waxay tahay dalagii meesha ka soo go-ayay oo aan loo iibgeyn karin gobollo kaleeta aan la geyn karin taasina waxay caburinaysaa waxsoo saarkii meeshay caburinaysaa taasina waxaa ay dhalisay marka in wax soo saarka hadda xaaladiisa marka aad fiiriso heerkii laga rabay oo ahayd barwaaqada gobolada tan ka taagan marka aad fiiriso roobka ay helaan dhulkooda sida uu u yahay dhul maxaan ku dhahdaa wax dhala uu yahay iyo waxa kasoo baxaya isma lahan maamulka beeraha ay berigii horeeto waxaanu aada uga hadli jirnay sida loo helo dhul loo helo xoog in la helo maalgelin in la helo maxaan ku rahdaa waxaa iminka iyadana arin aada u weyn noqotay amniga haddaanu amni jirin wax soo saarka aad waa u dhib badan yahay maaragtay marka amniga aad ka hadlaysa xaggee uga imaanaysaa ma al-shabaab iyo ammaan darada kale mase mase amni gudaha dowladda iyo dhankaasay ka imaanaysaa wallaahi beeraleyda haddaad la sheekaysato hadeertaan labada dhinacba waxaa laga qaadaa canshuuraa laga qaadaa ay meelaha ay sida tooska ah ay al-shabaabka uu maamulo waxaa laga qaadaa canshuur baa laga qaadaa canshuur go-aanoo la yaqaano waxaana ay maxaan ku rahdaa ay ka jaraan waraaqo loo jaro oo ay kaga baxaan meelaha ay ka xukumaan waana ay ku talagalaan oo maxtas fiican baa loo qaadaa waxaa kaloo taasi weheliya jidka ay soo marayaan gaar ahaan shabeellaha hoose oo kaleeta haddaad fiiriso waxa ay aada uga cabaadayaan in dad dareyskii ciidanka sita ay taagan yihiin oo ay si isdaba jooga oo taaka taaka ay u joogaan waxna ay uga qaadaan canshuuro ay uga qaadaan canshuurahaasina canshuura maahan qaab dowladeed loo bixiyo oo la gooyo oo maxaan ku rahdaa la yaqaano maahan waxay taasi dhalisay marka in ay hadda aada uga cabaadaan in ay waxba ka faa'iideynin wixii ay soo saarayeenba lagu cuno jidka lagu cuno maartay taas waxay u baahan tahay marka dhinaca dowladda gurmad xoog leh oo ay dadweynaheeda iyo beeraleyda ugu gargaarayso in guddi la saaro lasoo fiiriyo lasoo baaro la xaqiijiyo cabashadaas waxa ka jira iyo waxa aan ka jirin hay-adaha amniga iyo beeraleyda ay isu yimaadaan laga wada hadla markaa sidii loo suuragelin lahaa si aan carqalad lahayn inay dadkan wax soo saarkooda ugu jeestaan wixii ay ka soo gooyaanna iyadoo aan dhib loo geysanin ay suuqa u keensadaan mudane baafo u aaga wasiirka ahaydna dhibkan wuu jiray marka markaas ma isku dayna xaliso walaahi berigaas cabasho nooga timid beeraleyda waxay keentay in aanu hor fariisino ra-isul wasaaraha aan hor fariisino ra-isul wasaaraha ay wada hadlaan ra-isul wasaarahana amar uu ka bixiyey in maxaan ku rahdaa hay-adaha ammaanka arrintaas ay usoo jeestaan waxaan xusuustaa in aanu beeraleyda guddiya ka socday oo gaar ahaan kuwan beeraleyda waaweyn oo mooska iyo liinta iyo soo saara iyo inaanu hor fariisinay wasaaradda gaashaandhigga taliska ciidanka wasaaradda amniga wasaaradda arrimaha gudaha nabad sugidda intaasoo dhan inaan intoota hor fariisinay ay si fiican uga wada hadleen waxay taasi dhalisay in tallaabo la qaado markii oo beeraleydana ay aad ammaan uga soo jeediyeen tallaabo markaas ka horreysay oo dhinaca afkooya ahaydna ay sheegeen inay waxtar lahayd waxaan u malaynayaa taasi muddaa lagu soo mooday kadibna waxaa haddana dib u soo xoogeystay cabashada haddeertan sida xooggale uga soo yeeraysa beeraleyda uga soo yeeraysa mar walba beerahaad si gaara khabiirna ugu taa ulug leedahay dadka wax soo saaraya baa ku jira le xerooyinka barakacayaasha muqdisho ama meelo kale waana sababta keenaysa in wax soo saarkaba uu yaraada marka walaacaas muxuu muuqdaa adiga haddaad fiiriso soomaaliya maanta xaaladda ay ku jirta markaad fiiriso waxaa aad u kordhay dadka miyiga ka yimid ee magaalada kusoo qulqulaaya waa sii badanayay labaatankii sano maantana maalan xamar oo kale haddaad fiiriso gobolladii wax soo saarka dadka ka shaqaynaya halkan ay wada joogaan awalan waxay ka soo carareen nabadgelyo xumay ka soo carareen maantana markay sanooyin ay ku daaheen waxaaba adagba inay dib u noqdaan walow qoysaska qaarkood ay dad ka tirsan ay dib ugu noqdeen oo soo saarkii ay xagga ka wadaan halka kana ay ka xoogsadaan waxaa magaalayntii aad bay u xoog badatay waa lasoo reer magaaloobay magaalada lagu soo batay hawshii dhibka badnayd oo gadaal jirtay waa laga yimid
axmed cabdi baafo wasiirkii hore ee beeraha ee dowladda soomaaliya ayuu ahaa oo u waramayay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle
magaalada buule burde oo ay maleeshiyada ururka al-shabaab go-doon ku haysay tan iyo markii laga qabsaday bishii maarso sanadkii labada kun iyo afariyo tobanka waxaa markii ugu horreysay la gaarsiiyey deeq daawo ah oo ay u dirtay dowladda soomaaliya magaalada waxaa horey mar u gaaray gargaar cunto ah oo ay ciidamada dowladdii kuwa amisom xoog dhulka ku mariyeen wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray buule burde deeqdan dawada ah ee wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya ay soo gaarsiisay degmada buulaburte ayaa waxay gaaraysaa in ku dhow ilaa hal tan iyo bar waana markii ugu horreysay ee deeq sidan oo kale ay helaan dadka reer buulaburte shixnadan dawada ah ayaa waxaa suurtagal ka dhigay inay soo gaarto degmada jaaliyadda reer buulaburte oo bixiyey dhaqaalihii muqdisho lagaga soo rarayay isudwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ku wareejiyey deeqdan dawada maamulka buulaburte iyo ciidamada jabuuti oo garoonka diyaar ku ahaa daawada waxay ka kooban tahay boqol iyo toddobaatan iyo afar kartoon oo ah maarata hal tan iyo saddex boqol iyo afartan kiilo ayay daawada ay ka kooban tahay wasaaraddu ay soo dhiibtay waxaa kaloo aan mahadda iyagana la qaybinayaa oo aan u mahad celinayaa si weyn jaaliyadda reer buuliburto oo ku dadaalay oo suuro geliyey in daawada ay soo gaartay degmada buuliburto ayagoo qarashkii diyaaradda iyo ka bixiyey waxaan fariin u dirayaa marka reer buuliburta inay gacnaha isqabsadaan oo ay ka shaqeeyaan sidii ay maaragtay daawadaas dadkooda ay u gaarsiin lahaayeen maamulka magaalada ayaa ka mahad celiyey deeqdan dawada ah ee la soo gaarsiiyey degmadooda xilli baahi weyn loo qabay waxaan leenahay maanta waa maalin weyn waa daawadii uga hor laheedana soo gaartay ama uu tiro badneed ilaa boqol iyo toddobaatan kartoon ee maantana soo gaartay buulaburti wax badan ayaan dhib ku jirnay waxaan islenahay maanta dhibkii waad ka baxdeen ilaahay iidankii ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay laba jibaaraan dawadaas wayna soo gaartay waa ilaa boqol iyo toddobaatan kartoon khayr allaha siiyo waxaa suuro geliyey garoonka inaan daawadan laga soo dejiyo walaaleen hiil walaal amison amniga hadday naqato iyo haddii garoonka samayntiisa iyo taageeradiisa naqatoba waxaa kaloo mahad iskale ilahay weyn ka sokow rufaaci ninka la dhaho iragga la shaqeeyo iyo jaaliyadda reer buuliburte ee maraykanka ama joogta yurub ama dibadda isbitaalku haddaysan jaaliyadaasu ahayn wax ka suurageli laha haba yaraatee ma jirto waan caddaynaynaa diyaaraddii hadda alaabtan keentay kirideedu waxaa soo bixi ayaga soolarka yaallo oo maalintii habeenkiina shido qolalkan looga shaqeey ayagaa keenay wax alla waxa yaalla ayagaa keenay walaaleen amisom waa kuwa wajoga markhaati bay ka yihiin waxaa la yidhaahdaa gaashaanle maxamed aare waxaa ka mid ah ciidamadan amisom waxaan malaynayaa dawadani waxay doon- waxay waxay haliyadii u horeysay ee uga soo degtay ee aeroboorkan maxaa reer bole burde oo laba sannadood ku jiray oo maxay ahayd qoladani maxaa la xabsin oo kale ku jiray oo ragga nabadiidka la yidhaahdo loo yaqaan al-shabaab ay bolo- ku sameeyeen waxa bolokiis afka qadhaa lagu yidhaahdo marka waxaan u malaynayaa in halkaa ka sii socon doonto waanaan u mahadnaqaynaa dadkii bahashan ka soo shaqeeyey iyo diya- dadkii soo qaabaqaabiyey ee soo qaadayba isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka hiiraan axmed maxamed khaliif ayaa ka codsaday wasaaradda caafimaadka inay kordhiso taageerada cisbitalka buulaburte wasaaradda caafimaadka waxaa laidinka sugayaa cid intaan keliya aysan noqon isbitaalka wax badan ayaa ka maqan in la soo gaarsiiyo ee, qaybta weliba haweenka lagu dhaliyo wax badan baa ka maqan oo ma haystaan waxyaabihii agabkii looga baahnaa ee, isbitaalka qaybihiis kale wa- sidoo kale waxaa loo baahan yahay marka wasaaradda caafimaadka khaasatan waxaan dhambaalka u di- u dirayaa wasiiradda caafimaadka xaawo xasan maxamed in ay sidai ay ku aragtay isbitaalka way soo booqatay way aragtay inay ayadana maarata ku dadaasho in isbitaalka buuliburta sida u shaqayn lahaa maadaama buuliburta degmada ay tahay meel go'doon ah oo aan maaragtay la imaan karin xilli walba inay maarata si lagu soo gaar- gaarsiin lahaa inkastoo hadda la helay garoon diyaaradeed oo u sahlaya in dadka la soo gaarsiiyo al-shabaab ayaa xiray waddooyinka soo gala degmada tan iyo markii ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka saareen buulaburte muddo laba iyo labaatan bilood laga joogo xilligan waxaa si rasmi ah u furan dhinaca hawada oo keliya xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
waaw maqalkaasi muusig iyo codkaasi ku laran ee dhegihiina kusoo dhacay waa codka macaan ee fanaanka saalax qaasim naaji oon markaana idinku nasinayno jacayl wadaago weji kala sugaaye walaalaha istoorta ma wiiqan jacalkii yaywadhidu raaxday labadeenna wacad qabaa keenee wax saar
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america goordha waxaa inoo soo socdaa xubintii dooda gaaban waxbarashadii ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore se warkii dunida
xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay isniintan in uu furitaanka wadahadallada nabadda ee muhiimka ah ee ku saabsan syriya uu ka filayo inay noqoto mid aada u qayaxaan wadahadalladaas oo bilaabmi doona labada maalmood ee soo socda qaramada midoobey ayaa doonaysay inay dowladda syriya iyo xubnaha mucaaradka isugu keento magaalada geneva si ay u yeeshaan wadahadallo bilaabmaya isniintan laakiin hanaanka ayaa waxaa dibudhac u keenay isfahamwaa la xiriira cidda lagu martiqaadayo kulanka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey ee syriya u qaabilsan ayaa lagu wadaa in uu xogtiisa ku saabsan halka ay xaaladdu marayso inuu bixiyo gelinka dambe ee isniintan mas-uuliyiinta gobolada bariga ee dalkan maraykanka ayaa ku mashquulsan sidii loo nadiifin lahaa wadooyinka kadib markii uu soo dhacay mid ka mida barafkii ugu xooga badnaa in muddo ah mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay maalmo qaadan doonto ka hor inta aysan noloshu caadi kusoo laaban xafiisyada dowladda magaalada washington ayaa xidhan waxaana shaqaynaya oo keliya shaqaalaha gurmadka deg dega mas-uuliyiintu waxay sheegeen in barafka soo dhacay magaalada washington uu gaaraya toddobaatan iyo lix sentimitir magaalada new yorkna lixdan iyo sideed sentimitir halka magaalada baltimore ee gobolka marylandna uu gaarayay toddobaatan iyo afar
qabow aan horey loo arag ayaa tobaneeya haddada ay ugu dhinteen taiwan qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ku sugnaa caasimadda dalkaasi iyo magaalooyinka ku xeeran mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qaar badan oo dadka dhintay ka mid ah ay ahaayeen dad waayeel ah oo goobihii ay deganaayeen ee cimilada hoos ugu dhacday afar digri oo heerka cabirka cimilada celsiska la yidhaahdo maalintii axadda taasoo dadkii ku abuurtay wadna garaac daran oo aad uu qabowgan u saameeyey taasoo qaar badan oo ka mid a dadkana dhintay ay qabowgaasi eersadeen
waa tahay dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii waxbarashada waa kan mukhtaar maxamed catoosh
shanta tiir islaamka jiritaanka eebbehey igmad maxamed keeni haagida salaasoon dagadoole wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo magaalada baydhabo idinkaga imaanaya dumarka ama gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxay aada ugu dadaalaan inay horumar ka sameeyaan dhanka waxbarashada iskuullada ama goobaha waxbarashada waxaa ka jira tartan u dhexeeya wiilasha iyo gabdhaha waxbartaa inta badan gabdhaha waa kuwo ku dadaala imtixaanaadka inay kaalimaha hore ka galaan iskuullada ay dhigtaan waxaana mararka qaar dhacda iskuul ay dhigtaan in ka badan kun arday kaalinta koowaad inay gabar gasho ama ay noqoto ardayga imtixaamka ugu horeeya faadimo macalin nuurow ayaa ka mid ah gabdhaha waxbarta ee kaalmaha hore ka gala iskuullada ay dhigtaan faadimo waxay dhigataa iskuulka cabdalla deerow imtixaankana waxay ku dadaashaa inay noqoto qofka ugu horeeya way barikaday fasalka oo foomfort dadka oo hadda qalanjibiyahay oo sanadkun qalanjibiyamfadaha aan ku mid ahaa n wayba hakabiira iskoolkun ano oo walbankisaana haddana wayba rooge heeroo iska filnaashe iyo rooga wan wayba sii rajeeyaha jaamacadantena siiseeda oo aan ku qayb qaadada imtixaanka oo dowladiyeeda qaadasa kalsooniska qow walbarashada iniyadeeda aan faylata ma aaminsantaa marka inaad la tartami karto wiilasha ama aad ka hormari karto
deeqe axmed yuusuf oo iyaduna ka mid ah ardayda dhigata iskuulka cabdalla deerow ayaa iyaduna waxay sheegtay gabdhaha inay aada u dadaalaan laakiin waxay muujisay waalidiinta qaarkood inaysan muhiimad siinin waxbarashada gabdhaha wiilasha oo keliyana ay ku dadaalaan inay wax baraan iskoolkan waliba kooyaan oo bata jawal aan qorkor aan lahayn madiyana kooy iskoolkan eed eeda walbarashada inka dadaalay hadda inkastoo hadda waalidiinta aqoonsiyin intii oo marayso magaalka lee walbaradayan bilaanto hoos inliidan oo jika ka shaqayleero saasma ee waalidiinta waybaan ka baaqa lahay ee antio bilaantar handiran iskoolka maamulayaasha goobaha waxbarashada marka aad la sheekaysato waxay kuu sheegayaan gabdhaha waxbarta qaarkood inay yihiin kuwa ku dayasho mudan marka la eega dadaalka iyo hamiga ay tacliinta u hayaan waa kan maamulaha iskuulka doctor cabdalla deerow xaawo cabdulaahi cali oo arrintaasi ka hadashay gabdho eed aan dadaalayaan een wayba waxa hadgeeka wayba aaminsanaa haddii lala tartan siiyo megel oo isku grade in lala tartan siiyo indhe iyo ku hormarayaan aan rajeeya iyo eed anjeela wayba waxa waxbarashada eed aan ka dadaalayaan gabdho waan anfadaayaan may weeli wayba waxa geeki maridi wayba haytay waliiday balaanta een wayba la raayay di lama megel ii gabarto roogda lamada megel iskoolka lijeey gabarto way reebay hatta walku bahi hatta walku bahi warku isugu ee gabdho wayba waxa een eeda aan dadaalayaan maana lamid cabdalla derow iskoolka iskoolka kiikay oo cabdalla derow la rabo oo gabro ma lamid ee may la raay iskoolada kale eeda aan dadaalayaan migil iyo wala raw iyo walna nag midna may la raay is een makubeed jiraan si hayaha xilka wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed ahna wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi binti cali ibraahim ayaa iyaduna waxay sheegtay in haweenka horumar dhanka waxbarashada muddooyinkii ugu dambeeyey ay samaynayeen haweenka hadda in muddoa waxaa u malaysaa inay xoogaa kor u kac samaynayaan oo wacyigeli badan iyo isdhexgal loo samaynayo Een, waxaa jira habeen haween badan oo wax bartay laakiin jaaniska uu diiday inay bannaanka u soo baxaan hadday noqoto xag amni iyo hadday noqoto xag family waayo soomaalida badankooda waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo dhaqan in gabadhiina guriga ay joogto ay ka shaqayso een, wiilkiina uu wax barto oo bannaanka u baxa laakiin hadda taas xoogaa waa waa ka soo kobacday waxaa jira dad jaamacad kasoo gabdho jimac jaamacadaha kasoo baxay oo iyagana ilaa heer jaamacadeed bachelor amba mastrate ha noqdo een, gaaray een, dadaal badanna ku wado siyaalo kala duwan wax u barto een, gabdho waxaa jira caafimaadka barto gabdho ciidamada ka qayb qaato adihay adaha inta badan gabdhaha hadda waa dhaqdhaqaaq waa gartay marka ma la dhihi karaa gabdhaha qaarkood way jiraan kuwo ka dadaal badan wiilasha
boqolkiiba een, siddeetan iyo shan dhinaca waxbarashada iyo waxqabadkaba gabdhaha iyo wiilasha marka la yidhaahdo meeshii gabar loo dhiibay iyo meeshii weel loo dhiibay waa kala duwan tahay waayo gabdhaha wiilasha waa ay ka dadaal badan yihiin waana ka waxqabad badan yihiin waana ka tixgelin badan yihiin oo shaqada guriga ay gabar joogto iyo guri ay gabar joogin isku mid maaha marka meel kastoo ay tagaan hadday waxbarasho noqoto iyo haddii ay noqoto shaqaba waa ka dheereeyaan oo waa dhinacaas aaday ugu adadag yihiin
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale intaan kulmi doonno dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo dagadoole bixiyo xajgolow awooda
mukhtaar maxamed catoosh wariyaha v o a magaalada baydhabo iyo xubinta waxbarashada intaas haddaanu ku dhaafno haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyaha v o a magaalada muqdisho seenab abukar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqola-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaa dooda nagala qaybgalaya cabdicasiis xuseen xasan gudoomiyaha ardayda gobolka banaadir ee cabdulaahi maxamed cabdulqaadir oo ka tirsan urur ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqola-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed su-aasha ugu horeysa ee aan dhex dhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhallinyarada marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato waxaana hadalka ku horeeya cabdicasiis sanadkan waxaanu ka warhaynaa ilaa afar kun iyo toddoba boqol oo arday ayaa ka soo qalin jebisay jaamacadaha gobolka banaadir keliya ku yaalla iska dhaaf meel kale eh meeshii marka waxaa taalla dhowr sababood oo is uruursataa waxay keenaysaa in ardaygu shaqala-aan noqdo kow waxaa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan kulliyaadka ka furan oo dhammaantood iska agdhow su-aashu waxay tahay marka afar kun oo sanadkan soo baxday markay saddex kun oo ka mid a tahay accountant ama business yaa business looga shaqaynaa dalkiina waa dal fakhriyaya accountingna dad martaqaan yaa loo xisaabinaya su-aashu taas waaye waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada muqdisho ka furan ee qofka ardayga ahi uu heli karo ka shaqayn kara iyada lafteedu xadidan ciladaha jira waaye waxaa kaloo jira ma jiro wax brogaraam ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan brograam ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto intaasoon jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaala ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ama in abtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macnaha waxaa siinayaa cabdulaahi qofka markuu wax barta keliya shaqo ma qaban karo waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo in badan waa ka roonaa sida horeeto dhallinyaradu waxa waaye waxaa dhibka badan wuxuu ka jiraa jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saarayso arday markii lawaa qalin jebisay ma la fiirinaya fiildigan ama caafimaad uu bartay intuu kaga shaqeynaya business uu bartay intuu kaga shaqeynaya ma la fiirinaya keliya waxaa la fiirinaya in qof kusoo biiri keliya jaamacadda wax ka barta muhiimadan waxay tahay in qofkaan wax baranayo waxaa jiri jirtay hadda ma jirto in la kala meelee jiray dadka qeerna loo jiri jira waxbarashada dugsiyada jaamacadda markay ka baxaan jaamacad loo jiri jira dugsiya dugsiyada markay ka baxaan jaamacad loo diro qayb aanna loo diro farsamadii farsamadii hadeertan ma jirto keliya waxaa laisku aruuray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxaa waay dhibkaas wuu jiraa sidii horena waan dhaamnaa haddii aan soo geliyo ee cabdilcasiis marka maanta sanad keliya la hayo tiro shan kun oo arday ku dhowo soo baxday ee hadday u badata celcelisaan tiradaasi saddex boqoloo ka mida ama afar boqoloo ka mida ay shaqayso ee afar kun iyo siyaada sanadkan keliya soo baxday ay derbiga fariisato ee hooyii aabba ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaasoo dhan la sugaayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay su-aasha taagan waxay tahay war qofkii intaas soo dhammeeyey lambarkaas xaddiga aad u badan leh kontaroolkeedii iyo bajetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirta macnaha jihayn ma laha macnaha marka waxaa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaalaysiiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqa la'aanta jirtaa maanta waa wax aad u sarreeya kaaf iyo kala dheeri waay macnaha
qorshayaal fara badanaa jira oo dowladda dejisay waxaa ka mid ah qorshaha sharciga shaqaalaha rayidka uu socdaa ajaanibtii qorshahooda waa la dejiyey dadka ajaanibta ka shaqeynaya sharciyada ay ku joogi lahay wadanka way jirtaa dowladduna waxay ku howlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaalaysiinta in qofkan horta wax baranaayo waxbarashadii intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintuu qalinjabiye keliya soo ablaan garan xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxaa lahaa publiga ah ama barefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska bannaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqa abuur loogu sameeyo hadda maalinta ma jirto cid inta soo baxday qof walba geeliniis uu taagan yahay ciddhahaysoo xafiiskan u soo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyaradu ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqo abuurka in shaqo loo waxaan siinayaa cabdicasiis afar sano markaa jaamacad soo dhigata ama lix sano kadib xaggeed u shaqo tegi doontaa ardaydo dhan kurba ku taagan waay haddii kor ay u boodo sanadkaana shaqo la furo ee shirkadaha waaweyn iyo dowladda la isu tago in laba kunoo shaqaa la furi karo markay labaatan kun baaga muddo tahay ee laba kunoo shaqaa la furo ani waxaan qabaa inay keliya noqon doonto in xoogaa laalaab badan loo maray noqon doonto sideedana wax anba jirinba hadda inta badan dadka soomaaliduna ay ku baraarugsanayn in shaqooyinkii loo sinaado la furo mataqaanaa loo qabto mataqaanaa tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo tiifiyada iyo saxaafadda loo dhigo annagu waa xooga labaatan iyo shantan sano wax badanoo laalaabaan gallay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa haddii imtixaan la qaado sheekadu waa dhallinyarada markaad la sheekaysa waxay ku leeyihiin warbaa duudkaa la yska taabtay ku leeyihin oo dhabarka mar hore la yska soo taabtay haye cabdulaahi laakiin aad sida loo malaynayo maahan iyo warka sida uu yahay qofkan shaqaalaha ah waxaa waaye xaq buu leeyahay xaqiisana waa la dhooraya adiga markaas ku kalsoon tahay ayaa aad heli kartaa fursad shaqo markaas dhallinyaradu waxaan leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxawaaye iskuma kalsoon ayaga waxay isleeyihin haddaa meesha tagtid waxawaaye shaqada ma helaysid waxawaaye in dhabarka laga taabtaa imaanaya adiga isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biinilahi su-aasha taagan waxay tahay ardayga maanta feeri secondary soo dhameeyey hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufa intay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriya tacabeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabto waayo uu sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo kasii xun u galo ay danta ku kalifi doontaa cilladaha jira waay cilladaha kale oo kasii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada muqdisho aad looga qaylinaya shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sarreeya oo dadkaana bixina diyaas baraha in lagu qaato kharash isaga laabkiisa lagu qaata laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digayna macnaha leanna waxay keeni doontaa qofkanina inuu markiisa carar u tahriibo subaasaboor soo qaato diyaas baraha taa loo yidhaha dalka laga kala cararo macnaha maxaa diidaya baad is leedahay in fursadihii dhallinyarada gudaha ay u baahnaayeen in dhallinyaro kaloo dibadda bannaanka laga keenay la siiyaa taa miyaysan dhiirigelinayn in dhallinyarada tahriibaan fursadaha ka jira gudaha dhallinyarada oo u furan tahay midka dibadda ka imaanayna waa furan tahay waayo maxaa yeele labadu waa Soomaali jirto qofka maalinta markuu wata shahaadada intuusan qaadan uu shaqo iyo CV soo qoranaya asoo shahaadada qaadanin waxa waaye qofka aan experience inuu leeyahay shaqadan uu leeyahay waan ka shaqeyn karaa intuu shaqo soo shaqeynaya inta sano soo shaqeynaya ku xiran tahay yacni waa dhallinyarada dhankooda degdeg ayaa ku jira qofka wuxuu leeyahay waan bishaana dhameeyey isla bishii ku xigtan waa inaan shaqo helaa shaqada waxay u baahan tahay in fursado badan aad samaysid tababaro aad badan aad samaysid fulintir aad ku shaqaysid maanta ma jirto cidda hayso xafiiskaana ka shaqeynaa si baraatig iyo tababar aan u helo yacni qof walba wuxuu rabaa inuu mishaar iyo shaqo si socoto u helo aniga ra'yigaas ra'yi ka duwanaan qabaa ardayga soomaaliyeed ee maanta abaarta gaajada macluusha kulaylka dhibka dhexdiisa wax ku bartay waxayba mudnayd jaamacadda intuu la dhammayn shaqa loo sii diyaariyay ma mudnayn in shaqadii markuu jaamacadda soo dhameeyo uu soo abalaageliya haddana in la yidhahdo degdegsan tahay anuu khaladaan u arkaa anugu waxaan aaminsanahay inay mudnayd ee experiensiga hadda shaqaalaha rayidkoo kale marka la qaadanayo saddex bilood oo trainina la geliyaa on mataqaan wax mishaara uusan qaadanayn ama uu gunno qaadanayo kale anu waxaan qabaa taasaa ku filan laakiin in mataqaanaa qofkii la yidhaahdo war adaaba degdeg ugu jirtaa de waxaan aaminsan waxay noqonaysaa qofka inuu derbiga iska fariisay noqonaysaa berri iska taariiba macna anu marka waxaan leeyahay dhibaatada jirtaahi waxa ay tahay horta musuq maasuqa meesha ka jira musuq maasuquna wax maanta iyo berri iyo berridda soomaali ka dhammaanaya maahan laakiin waa la yarayn karaa ee musuq maasuqa dhanka shaqada oo ay dhallinyaradu ka cabanayaan oo cabdilcasiis lafahaantiisuu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadiinan ee ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada haddii aan ku siiya cabdulaahi dhaliishaas ma jirtaan qabaa waxaa la sameeyey tirkoob dad ka shaqeynaya ajaanibta wadanka ah way fara badan yihiin way shaqeeyaan dad ajaanib wadanka way joogaan laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ay ka imaaday ninkii dhallinyarada ah maanta la shaqaalaysiiyo oo macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma ahan laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyey baalki maxaa la wadankiisa waddan inuu is joogo shaqadii si uu ku weyn lahayn uu ku dadaalayo ninka dhallinyarada ah waxaa waaye eedda markii wuxuu qaadanayaa asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhallinyarada sida ugu wanaagsan ama ma ilaalinayaan waqtigii maxaa waaye ninka dhallinyarada ah oo wadanka kale laga keeno wuxuu ku xisaabtamaya inuu shaqadiisan weyno si uu fiican ugu gato dhallinyaradan ayada dhankeedu waxay awiyaddu ku leedahay inaysan u diyaarsaneen maanta marka laga hadlayo xarfadda uu shaqada maanta qabana ninkan dibadda ka imaado oo aqoonta uu leeyahay ma haysto ninkan dhallinyarada magaalada muqdisho joogo keliya wuxuu ka soo baxay jaamacaddii ama jaamacaddii uu soo dhiganayay muddo ah ayaa waxaan haysan experience waxaa laga yaabaa muddo ninkaas soddon sano labaatan sano soo shaqeynaya kii experience badan yahay soomaaliya mar walba oo qab weyn tahay zeynab waxaa jiray baalki waxaa dad shaqooyin yar ka haya magaalada oo aad wada ogsoontihiin markhaati ka tihiin oo la ganaxay waddankan laga saaray shaqooyin soomaali qaban karta ayagaa iskale soomaaliya waana loo dhiibaya ninka soomaaliya xaq u leeyahay cin kaleed kama shaqeyn karto taas ma la xaqiri karo soomaali ayaa iskale marka waxaan ku talinayaa ani soomaaliya markii shaqada la fiirinayo saddex ayaa loo fiirinayaa qof soomaaliya aqoonta leh oo wadanka magaalada muqdisho jooga inuu shaqadaas qabto haddii la waayo qof kaleeto oo soomaaliya oo aqoonta leh oo dibadda jooga ama meel kale wax ku bartay in loo keeno haddii labadaas qof la waayo qof saddexaad oo macnaha wadanka aan ahayn uu qaban kara in loo keeno saddexaad haddii aan adiga cabdilcasiis ku siiyo waa dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay cabdulaahi shaqooyinka uma diyaarsana dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muudada ah ee bilaa camalka ah ee jaamacadda inta dhameen guriga fadhiya shaqadiila ayaanu dhaafi doonaa shaqa diyaar uma tihiin xagga xagga ii dhig tan khibradda ah horta qof cilmi la dhasha ma jiro qofkan aqoonyahanka ah ee maanta bajular ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex biloodoo training haddii la siiyaa ani waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli karaa iska dhaaf hotel iyo mataqaanaa meel yar iyo waxaas iska dhaafe ani waxaan qabaa qofkani waa waxa dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul qofbaa wuxuu ka soo baxay accountant xisaabaad waxaa laga yaabaa fiiri reception ani waxaan aaminsanahay gabadheenna soomaaliga ee maanta xamar ku dhalatay eena weligeed jaamacaddii waxba aadinay private wax ka barata reception ka shaqayn karta iska dhaaf qof bajilar ka soo baxay digriye iska dhaafe marka aanu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war labaatan kun oo qof baa baagamuda maanta magaalada muqdisho caasimadda galay dhex taagan marka caqliga iyo loojiga noo sheegaya qof ajnabi aan u keenno waa maxay anu taas su-aashaas waxaa waaye aadaan u dhaliilsanahay xubintii dooda gaabanna intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay cabdulaahi maxamed cabdulqaadir iyo cabdicasiis xuseen xasan intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
saynab abukar aad iyo aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga magaalada muqdisho oo doodaasi gaaban noo soo diyaarisay halkaad kala socoteedna waa voice of america haatanna ku soo dhowaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha iyo jamaal axmed cusmaan waa tahay dhegaystayaal barnaamijka waxaa inoo soo jeedinaya maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan waxaynu si gaara ugu faaqidaynaa guuldarradii soo gaartay arsenaal iyo kulankii chelsea wacdarihii ku dhacay kooxda arsenaal oo aad moodaba maalmahan in mar kastoo ay chelsea ka hor timaado ay madaxa dhulka la dhacdo sidoo kale waxaa xusid mudan dhegaystayaal toddobaadkan in afka ciidda loo daray kooxda manchester united oo hal iyo eber lagaga badiyey halka manchester cityna ay laba dhibcood halkaa khasaarisay laakiin leicester city ayaa ka faa'iidaysatayoo saddex iyo eber ayay stoke city kaga badisay haddaba waxaa ila joogo aan jeclaha ciyaarta arsenaal iyo chelsea inay la falanqeeyaan mahad qaylo oo kooxda arsenaal taageera iyo weliba ciyaaryahankii hore ee soomaaliya cabdicasiis giftin oo kooxda chelsea taageera marka ugu horraysa waxaan ku hormarayaa giftin giftin waxaad iga warrantaa waayadii chelsea la- laga buriyey macallinkii guuldarro waayadii idi haysay maalmahan arsenal waad ka badiseen guusha maxaa idinku wacnaa guusha waxaa noogu wacnaa horta waa waa salaamayaa bahda oo v o a siiba mascadda adiga iyo saaxiibka iyabarow waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay koob yaanan qaadin yaanan gelin second- second post laakiin in aan ka badino maanta arsenal annaka guul weyne noo tahay ee maxaa idinku wacnaa guusha guusha waxaa noogu wacnaa dee arsenal weligoodba waxay noo ahayd waa og tahay makuu sheegi kara kastamarey ahayd Wax- marka meesha imaataad leedahay waayahay ee mahad qaylo ee ciyaartii waad daawanaysay ee dabcan ee banooniguna siduu u muuqday i- arsenal ciyaaryahan ayaa roose laga siiyey maxaad is leedahay way keentay in arsenal laga badiyo ood u sababaynaysaa guuldarrada ku dhacda arsenal Ah, asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa ummadda islaamka meel kastay joogaan khaasatan ummadda soomaaliyeed oon ka dhashay And, eh, haddii aan ka hadlo cayaarta arsenal iyo chelsea every big game oo arsenal ay ciyaarto efega waxay u dhiibaan saddex albitare oo ka mid yahay ninkii maanta And, eh, roose oo qalada oo la siiyey secondin and muxuu ahaay chelsea hadduu ninkan ka hadlo record recordka chelsea iyo arsenal u yaallo boqolkiiba boqol arsenala badis badan laakiin aan arsenal aniga maanta anoo taageero uma arki inay yihiin koox u diyaarsan inay koob qaado laakiin waa laska badin karaa stiilna annaga waxaa nahay contender oo koobka qaadi kara laakiin saaxiibaday gadaalay ka cabayaan biyaha gadaal waa gartay waa taa gadaal inta inaan tegin arsenal ee, afartii sano oo lasoo dhaafay chelsea kama aanay badinin Ee, dad fara badan oo ciyaaraha ka faallooda inta aanu kulankaan dhicin ka hor na waxaa lasii hadalhayay oo lalahaa arsenal waa laga badin karaa ee, iyadoo rikoorkaa la eegayo haddii aad fiirsada chelsea siday ahaydna xilli xilligan ka fiican oo arsenal ay ku soo aadi lahayd inay chelsea ka badiso maan haddaad ka timaaddo marka ee, arbiteraha iyo arrintaas Ee, koo iyo toban ciyaartooy gurigaad ku dheelisay mara stadium sheekadu arbitra waa ka weyntaan u malinaya walaa albitera kama weyna een, waxaa sheegtay afartii sano inaysan een, arsenal aysan chelsea ka badin koob wembley yaallaan ka qaadnay murino joogo soo marka afar sano kama badin taas waa laakiin taas been.
horyaalka ma aha laakiin Dazamara waxay tahay waa match kamid a maachajka dhex maray arsenal iyo iyo nin- ninka la yihahdo Waa chelsea gartay. Ee, Ca- Cabdicasiis ee, labadii kulan oo ugu dambeysay oo Arsenal la ciyaarteen ciyaarta mar kasta iyadoo eber iyo eber ah ayaa ciyaaryahan roose laga siiyey marka guushan aad ku dabaaldegayso soo guul kala jaban maaha maya guul kala jaban ma aha ah, walaalkii mascade arsenal weligeedba kastamar u ahayd chelsea ninkan walaalkii wuxuu yidhi labaatan s- labaatan ciyaarood la ciyaaray arsenal afaray badisay lix iyo tobanna chelsea badi rikoorka waa la yaqaanaa meeshii ku qoran yahay marka arsenal markii la yidhaaho diego costa markay arkaanba arsenal dilaa loo bixiyeyba isaga dhanba wuu khalkhaliyaa gebigoodba cayaartoo dhan buu ka lumiyaa laakiin ee, inkastoo aad ee, hal aad- aad dhaliseen ee, rigooraha ee, markii ciyaarta Arsenal ninka calaamadda guduudan looga taagay ee, arrintaas eh, kuma muuqata miya adiga fiiri last- calaamad la'aan ka badin kartaan Arsenal last person hadduu yahay qofka oo ugu dambeeyo ee aa faawal garayso meel kasta oo cayaaraha ka akhri fiiri waxa waaye waa rigoor wey waxtaas arbitaraha khalad uu ku galay ma jiro waa wax clear ah nin kasta oo oo maarkiin oo oo ciyaarta fiirsanayana uu arkayo last person uu ahaa red car inuu siiyo waa khasab because ninkii ugu dambeeyo waa hadduu dayn lahaa gool baa dhalan lahaa Aad iyo marka saa daraaddeed waxaan qabaa inuu arbitaha uu saxsan yahay wax khaladna uusan lahayn Eh, eh, mahad eh, arbitaruhu dabcan waa dhexdhexaadyaha ciyaarta calaamadda gaduudan ee tajaalahana wuxuu wataa ninkii qalad gala in la siiyo metasaakar sida sharciga ku cad wuxuu u ekaa nin sharciga buriyey oo isagu eh, ninkii ugu dambeeyey isagoo ah ayuu qalad galay reerka arkaasina marka la fiirsho xeerka u qoran ciyaarta kubadda cagta waa mid saxa marka eh, ma waxaad eh, maxaad ku eedayn kartaa arbitara ciyaarta Een, waxaan ku eedayn karaa albitaraha cayaarta komentaytarada waxaan inaan ka hadlayan haafkambi hadeertan waa lagu soo celiyey sida qaladka u dhacay waxaana caddeed in matachak uu ninka taabanin uu ninkan agti gareeyey waa wax cad oo laga wada hadlay oo ciyaartooydii iyo dadka komentaytarada ahaa iyo miidiyaha ay ka hadleen saaxiibka rigoor uu sheegay meesha rigoor wax la dhahay kama dhicin jelsi ayagoo badiyeen saan u wareersan yihiin wax laga qoraayo male marka waata ugu dambaynta ee jelsi meesha ugu hooseysa ee jelsi meesha ugu hooseysa ayaad ee, horyaalka ka joogtaan sanadkii hore koobkaad qaadeen macallinkii moriino waa sigii la buriyey guushan arsenal aad ka hesheen maxay idiin keenaysaa wallaahi annaka maanta dhiirigelin weyn ayayna siinaysaa inaan maanta arsenal saddex bunta aan ka qaadanno taasaa waxay nala tahay annakaba guul tii ugu weyneed waayo tiim dhan ee dadka hogaaminaya ee ee number one ku jiray ee maanta kuma marsiyoonaya nin raad la siiyey ee ee, arbitraa oo sii dhaha arbitraa naga exday sanad kastaba ma waxaan wadaynaa arbitraa naga exday cayaar kasta waa gartay ee, mahad ugu dambaynta ee, arsenal haddii ay ka badin lahayd kulankii chelsea horyaalka ee, ingiriiska hogaankiisa ayay qaban lahayd guuldaradan soo gaartay waxaa la sheegay arsenal inay tahay koox mar kasta ay u- marka ay isleedahay koobka way dhowdaha ama way qaadi kartaa way simbirraxataa guuldaradan maxay kaga dhigantaa arsenal ma ka soo kaban kartaa mise waa ku daysiyo koobkan leicester iyo eh, manchester city u dhex yaala horta aan haddaa fakrigayga weydiisay maadaama ay taageero arsenal arsenal en, ciyaartooyda weligeed joogtaa joogto en, eh, niman oo koob qaadayan uma eka macal koojka markii laisku daro waa xaqiiqada markaan ka hadalno sababtoo ah ninka wata artesta iyo Ram- en, eh, filomini iyo- iyo iyo ramsi iyo matijek niman aad u culus oo maaragtay matasaker whatever En, eh, niman u eg ma ahan inay koob inay qaadaan En waxaanan taas ku eedaynaya macalinka sababtaa ciyaartooy badan oo yaryar oo jaanis leh oo bijiga fadhiso uusan jaanis siinayn niman odayaal oo waxba samayn karin uu ku hayo garoonka marka badis waa la iska badiyaa laakiin cayaarta en, eh, arsenal inay koob qaadayso aniga ma arki
aad baad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen mahad qaylo oo taageera kooxda arsenal iyo weliba eh, cabdicasiis giftin oo taageera kooxda eh, chelsea dhegaystayaal intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa mascad doominisoote idin kale sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade haatanna heestan dabacsan mar kale kusoo dhowaada
heestaasi macaan ayaynu ku soo xiraynaa idaacadday galabnimo waa anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahin aadan oo idinla intaaynu ku kulmi doonno idaacadda fiidnimo nabadgelyo
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.